nuur annagoo dhegaystayaasheena dhammaantoodle ramadaan mubaarak waxaan leenahay marka hore ku soo dhowaada qhasiidada
masuugi bishuu murugooda kuma roban artame yaa ramadaan diika masuugi bishuu murugooda kuma roban artame yaa ramadaan may horay bishii muminiinta dunuubta kamay dham yaa ramadaan sidii may horay bishii muminiinta dunuubta kamay dhim yaa ramadaan kalamiira xumaanta kamaagi bishuu ka macaashim yaa ramadaan kii kalamiira xumaanta kamaagi bishuu ka macaashim yaa ramadaan masaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeyem yaa ramadaan wadac muwadac yaa ramadaan fii daacatillah yaa ramadaan masaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeyem yaa ramadaan masaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeyem yaa ramadaan dadkaridoobi bishii makalayse munaafuqu eedem yaa ramadaan dadkaridooba bishii makalayse munaafuqu eedem yaa ramadaan firdowsi magowda jannada la marimem yaa ramadaan bishii ay midhaysay firdowsi magowda jannada la marimem yaa ramadaan dhimay muminiinta dunuubta kamay dhim yaa ramadaan sidii may hore bishii muminiinta dunuubta kamay dham yaa ramadaan
aanu intaasi kaga gudubno qasiidadaasi dhambaalka ugu horreeyana waxa uu naga soo gaaray hooyo butuulo qaasim iyo luuley cismaan muumin marina cismaan muumin iyo saqare cabdow cabdi iyo ayaan maxamed axmed fardowse axmed carab shukri axmed cismaan iyo nasre axmed cismaan axmed cismaan muumin cali cismaan muumin iyo jibriil cabdulaahi shambow cabdicasiis axmed iyo cabdulaahi axmed cismaan cabdulaahi cabdi caraale iyo asxaab kale dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa u hamalyeynaya cabdulaahi cismaan muumin iyo xakumo cali muumin oo uu wiil ugu dhashay magaalada buurhakaba ee gobolka bay waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed deeq allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin dhambaalkan waxa uu noogu yimid mawliid shariif cabdulaahi ibraahim shariif cabdulaahi nuure shariif cabdulaahi xasan shariif cabdulaahi suleymaan shariif cabdulaahi maxamed shariif cabdulaahi cumar shariif cabdulaahi xaaji shariif cabdulaahi axmed inshaar cabdile iyo isxaaq xuseen cabdi iyo maxamed xuseen cabdi ifraax cabdulaahi maxamed xani cabdulaahi maxamed iyo istaahil cabdulaahi maxamed nimco cabdulaahi maxamed waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad hawada u marayaan maxamed shariif cabdulaahi iyo deeqa cabdulaahi maxamed oo wiil uu ugu dhashay magaalada kismaayo wiilkaasi uu loo bixiyey bay yidhaahdeen cabdulaahi maxamed shariif waxaan leenahay allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara
محمد عبد الله الله محمد بن عبد الله
حي الله نبينا محمد بن عبد الله الله الله حي باقي الله نبينا محمد بن عبد الله
حي الماضي نبينا محمد بن عبد الله الله الله حي الماضي نبينا محمد بن عبد الله عمك يا قانع الشهادة نايوم عمك يا قانع الشهادة نايوم يفرق موري آخر أوديك تعب يفرق موري آخر أوديك تعب
حي الماضي نبينا محمد بن عبد الله الله الله حي باقي الله نبينا محمد بن عبد الله
حي الماضي نبينا محمد بن عبد الله الله الله حي باقي الله نبينا محمد بن عبد الله
حي الماضي نبينا محمد بن عبد الله الله الله حي الماضي نبينا محمد بن عبد الله marka iilka la dhigo inkaan weeye madowye marka iilka la dhigo inkaan weeye madowye eeboowif iyo nuuriyo uduga raaxada eeboowif iyo nuuriyo uduga raaxada آمين الله حي باقي نبينا محمد بن عبد الله آمين الله حي باقي نبينا محمد بن عبد الله آمين الله حي باقي نبينا محمد بن عبد الله آمين الله حي باقي نبينا محمد بن عبد الله
daanta hambaliyadani waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah bishaare axmed iyo cabdulaahi axmed aadan cali salaad iyo ibraahim shaahiyo iyo xuseen aflow caasho laysamow iyo faadumo laysamow farxiyo laysamow iyo cabdulaahi laysamow hooyo nuune ibraahim iyo injineer borow iyo cabdimaalig maxamuud cabaas dhammaan asxaabtani oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa ayaa u hambaliyeynaya faysal xuseen iyo bishaaro laysamow oo arooskooda uu ka dhacay magaalada wajaadh ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idinkala siiyo aamiin markana kusoo dhowaada qasiidadani nabi abaanka ah waxaa ku luuqeynaya shiiraan shidaad muraad أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك أحمد النبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك تفتح المبالي بأحمد الفعالي إثناء به عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك بدأ نور الجمال سرى وسط الليالي إلى عرشي عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك تراه كاللآلي الله بدر الكمال ازداد معتدي عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك ثبوتكم عليه يسركم لديه إذا وصل عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك جميل الوجه أجلى له الكلام أحلى إذا تلا عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك حبيب لا شبيه طه وهو فقيه كما بدا عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك ختام الأنبياء سراج الأولياء وقد سما عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك دلائل العباد غدا يوم الميعاد يا ملجئي عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك ثراكم تخلوا وشغلكم تملوا ورؤيتي عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك رحمننا عليه وقد أثنى لديه صلى به عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك سرى وسط الليالي لرؤية الجمال غلا اندشى عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك شفيع الخلق طرا أجال الخلق نورا وقد أضى عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك صدوق كان واثق سفوح كان سابق شرائع عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك مفاتح الغفار كذا رب البرار كل أتى عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
nuur dhabalkana wuxuu noogu yimid nuur sheekh xasan carte iyo aabe qaadi ibraahim cali iyo hooyo nuuro xasan maxamed nuur iyo adeer sheekh cabdi adeer sheekh maxamed cali ibraahim iyo marwadiisa faadmo macalin nuur wardheere iyo eede shariifo cali ibraahim aabe isaaq maxamed isaaq oo ku magac dheer baakay iyo eedo nasteexo cali iyo adeer macalin nuur cali ibraahim iyo adeer sheekh cabdow cali ibraahim adeer xasan cali ibraahim xasan liish aadan cabdow ibraahim aadan solar loo yaqaano iyo xasan cabdow ibraahim iyo cali cabdow ibraahim iyo iyo khadiijo xuseen abuukar dhammaantoodna waxa ay halkan jecel yihiin inay taaneed ka gaarsiiyaan sheekh cabdi gurey qaadi ibraahim iyo raxma isxaaq bakay oo wiil ugu dhashay degmada tayglow ee gobolka bakool waxaanay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara aamin ayaa leenahay markana kusoo dhowaada qasiidadan
Halla somoy, halla somoy, sadrunka Ramadan, halla somoy.
qabri su'aalaa ina sugaaye salliga nebigiyo salada badiyo sida hagaagsan yaan la seegin hal la soomo hooy han la soomo sodonka ramadaan han la soomo
qabri su'aalaa in la sugaaye salliga nebigiyo sunbadiyo sida hagaagsan yalla seegin
han la soomo hooy han la soomo sodonka ramadaan han la soomo
saxo wanaagsan bay la socotaa samafalkeeda hallayna siiye sida hagaagsan yalla seegin
han la soomo hooy han la soomo sodonka ramadaan han la soomo
khayr siyaada bal la siiyo sanadka bilahay ugu safaysa sida hagaagsan yalla seegin
Halla somoy, halla somoy, sodonka Ramadan, halla somoy.
sadriga laabta ku dhowaanaado sadada eebe sababu doonto sida hagaagsan yalla seegin
Halla somoy, halla somoy, sodonka Ramadan, halla somoy.
hambalyadan dhalasho waxaa diraya dadka kale ah saacadiyo maxamed bulbul iyo abshir aadan dheri xakiimo aadan dheri iyo cabdulaahi aadan dheri cabdi xasan bishaar iyo xabiibo xasan bishaar cabdulqaadir maxamed iyo saacadiyo maxamed bulbul iyo cabdi maxamed cali cabdulcasiis maxamuud cabaas dhammaan asxaabtani oo isku duuban ayaa halkani uga hambalyaynaya caaisho aadan cabdulaahi dheri iyo sheekh cabdifataax xasan bashiir oo ay gabadh ugu dhalatay isbitaalka xerada qaxootiga dhagaxley ee m s f gabadhaas waxaa loo bixiyey mustaqiim waxaan leenahay allah ka dhigo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacada aamiin waxaa dhabaal uu noogu yimid hooyo batuulo qaasim iyo luuley cusmaan muumin maryan cusmaan muumin iyo shaqara cabdow cabdi iyo ayaan maxamed axmed iyo fardoos axmed carab iyo shukri axmed cusmaan iyo nasro axmed cusmaan iyo axmed cusmaan muumin cali cusmaan muumin iyo jibriil cabdulaahi shambow iyo cabdicasiis axmed iyo cabdulaahi axmed cusmaan iyo cabdulaahi cabdi caraale iyo cali cusmaan muumin waxayna dhammaantood kala joogaan dalal ka tirsan dunida waxaana ay tahaniyad gaarsiinayaan cabdulaahi cusmaan muumin iyo xakuma cali muumin oo wiil ugu dhashay degmada burhakaba ee gobolka bay waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed deeq cabdulaahi waxaana ay leeyihiin allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii dalkiisii dadkiisaba waxtara aamin ayaa leenahay qasiidada ugu dambaysana waxaa ku luuqeynaya maxamed suleymaan tubaac iyo qaar ka mid ah hobolada waaberi qasiidadaasi ayaana ugu dambaysa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiiyey ibraahim xasan garbey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo qofkii muslimka yaa rabadaan ku diyaaranaya yaa rabadaan qofkii muslimka yaa rabadaan ku diyaaranaya yaa rabadaan sanadkiiba bilbaad yaa rabadaan samanoo kulmisa yaa rabadaan sanadkiiba bilbaad yaa rabadaan samanoo kulmisa yaa rabadaan wadankaaga cisha yaa rabadaan dadku soomaye yaa rabadaan wadankaaga cisha yaa rabadaan dadku soomaye yaa rabadaan salaadii ciida yaa rabadaan dhaqsa loo sugayaa yaa rabadaan salaadii ciida yaa rabadaan dhaqsa loo sugayaa yaa rabadaan rabadaan ku diyaaranaya yaa rabadaan safafkii muslimka yaa rabadaan ku diyaaranaya yaa rabadaan sanadkiiba bilbaad yaa rabadaan samanoo kulmisa yaa rabadaan sanadkiiba bilbaad yaa rabadaan samanoo kulmisa yaa rabadaan wadankaaga cisha yaa rabadaan dadku soomaye yaa rabadaan wadankaaga cisha yaa rabadaan dadku soomaye yaa rabadaan salaadii ciida yaa rabadaan dhaqsa loo sugayaa yaa rabadaan salaadii ciida yaa rabadaan dhaqsa loo sugayaa yaa rabadaan